الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxa kooxda riddada soomaaliya oo dowladda xabashida etoobiya ku taageeray dhismaha biyoxireenka webiga niil sidee noqon doonaa juqraafiga siyaasadeed ee loolannada geeska afrika maxaase ka jira in abiy axmed uu u xeedxeedanayo la wareegidda biyaha soomaaliya falanqayn iyo isultaag ku saabsan arrinkaas ayaan soo gudbin doonnaa ceelasha biyaha howlgal gaar ah oo mujaahidiintu galabta ay ka fuliyeen deegaankaas oo ay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada kaasoo dhibaato xoog leh ku hin jiray shacabka ku dhaqan duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah ciidamadii yugandha kaga dhaawacmay dagaalkii beriire oo loo qaaday dalka kenya isku soo bax lagu diidan yahay doorashooyinka gurgurta oo ka dhacay cabudwaaq sidoo kale faafreebku waxaad caawa ku dhegaysan doontaan geekii jihaadba injarne qabaa'ilada isjijiideeno jiiranka liisdhabaay iibaaji rongmeyle jilibka dhegdaliinku jeedin madi salaadii lahaska jirmaado weelal jigraar ee liiska jimaay jilibka meeli dhigdoo rasaasta jalowshee markii weedo jilibka dhuuka kahaytareeliku jeesidaayna ibid iyo mal jeedinelan
waa xaflad lagu caleema saaraya malaaq cusub oo ay dooratay beesha jiroon ee degta wilaayada islaamiga ee baay oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kala duwan oo ka qaybgasha xafladdaasi faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijku waxaad caawa ku dhegaysan doontaan ugu yaraan toban qof oo ku dhintay robab mihiigaan ah oo ka da'ay dalka indunuusiya qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo alfaatix ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona anna halkan eeda kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda xabashida etoobiya ku taageeray dhismaha biyoxiraanka webiga niil haddaba sidee noqon doonaa juqraafiga siyaasadeed ee loolannada geeska afrika maxaase ka jira in abiy axmed uu xeedxeedanayo la wareegidda biyaha soomaaliya haddaba falanqayn ku aadan aan soo dhaweeyey walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaah aada baad u mahadsan tahay bashiir jawaab celino kala duwan ayaa laga bixinayaa furitaankii dowladda xabashida etoobiya ay furtay biyo xireenka ugu weyn qaaradda afrika kaas oo ay ka dhistay meesha uu kasoo burqamo webiga niilka buluuga ah biyo xireenka alnahda dhismihiisa waxaa soo bilaabay mele zanaawi ra-iisul wasaarihii xabashida etoobiya ee halaagsamay wuxuuna aas-aaskiisu bilowday sanadii labada kun kow iyo tobankii wixii ay soo kufa kuftaba etoobiya ugu dambeyn shalay waxay ku guuleysatay in ay xariga ka jarto biyo xireenkaas iyadoo la kulmaysay cadaadisyo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo aada u ballaaran oo kaga imaanayay dowladaha masar iyo suudaan haba ugu badnaat haba ugu xooganaaday cadaadis ka imaanayay dhanka masar haddii aan usoo dhaadhacno xafladii xariga looga jarayay biyo xireenka weyn ee alnahda waxaa ugu horeyn halkaas ka hadlay abiy axmed isagoo is ooyinsiinayay iskagana dhigayay in himilo weyn uu xaqiijiyey shacabkiisa abiy axmed hadallada goobta uu ka jeediyey dhammaantood waxaa looga gol lahaa in ra-yulcaamka maxalliga ah eh ee bulshada etoobiya lagu dejiyo maadaama wadanka uu ka jiro dagaal sokeeye fuuqbax dhaqaale iyo fuuqbax militarina ay wajahayaan dhammaanba khiyaanaadka amba qowmiyadaha wadadega wadanka etoobiya abey shalay wuxuu xaqiijiyey guul siyaasadeed isagoo la dhihi karo wuxuu muquuniyey masar iyo suudan gaar ahaan dowladda masar oo waqti badan gelinaysay in biyo xireenkan aan si nabad ah aan lagu furin arinta xusida badan waxay tahay in biyo xireenkan alnahada markii la furayey halkaas la geeyey xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya in xasan gurgurte uu xaadiro biyo xireen xaqiijinaya himilada shacabka xabashida ayaa wuxuu ahaa maangaabnimo iyo heerka dabadhilifnimadiisu ay gaarsiisan tahay inay tahay mid xuduudaha jiirtay tusaale dowladda xabashada etoobiya sanadii labada kun afar iyo labaatankii waxay ku dhawaaqday inay qaadanayso qeyb ka mida biyaha dalka soomaaliya waxaa la ogaa murankii aadka u ballaarnaa ee ka dhashay heshiiskii ee dhexmaray abiy axmed iyo muuse biixi oo dowladda xabashada etoobiya sanad kaamil ah ay ku hadaaqaysay in ciidamadeedu ay qabsan doonaan xeebaha dalka soomaaliya inay gaarayaan gacanka cadmeed iyo badda cas ee etoobiyana weli damaceeda ku aadan badda soomaaliya uu taagan yahay ilwareediyo duulmaasiyadeed waxay sheegayaan in xasan garguurte markii uu ka qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha cimilada ee magaalada aadis ababa ka dhacay abiy axmed uu waqti badan geliyey in uu usii gudbo dhanka gobolka bishanguul gumus oo ah goobta uu ku yaalo biyo xireenka alnahda go-aanka xasan uu qaatay ka hor waxaa jiray wadahadal dhex maray abiy axmed ismaaciil cumar geyle iyo gurguurte waxaana lagu qanciyey xasan gurguurte in uu xaadiro furitaanka biyo xireenkan alnahda ee webiga niil laga dhisay garguurte markii uu muqdisho ka safreeyey uma qorshaysnayn baa layiri in xafladaas uu ka qayb galo sababa la xiriira cadaadis kaga imaanaya dhanka masar tallaabadan axmaqnimada siyaasadeed lagu sifeeyey waxay tahay in uu ka baxay dhabarka eritrea iyo masar oo markii dhanka siyaasadda isku hayeen abiy axmed sanadii labada kun afar labaatankii garab istaag u sameeyey kooxda ridada oo la ogaa kulamadii ka dhacayay alqaahira iyo asmara uuna la soo saxiixday heshiiso dhanka difaaca ah xasan gurgurta khudbadda goobta uu ka jeediyey wuxuu ku sheegay in isaga uu ka maqsuusan yahay guusha weyn ay xaqiijiyay dowladda etoobiya ee biyo xireenka alnahda inta aanan gelin radul ficilka laga bixiyey iyo waxaa laga filan karo biyo xireenka alnahda iyo sida u saameyn doono siyaasadda kooxda ridada bal aan dhegeysano bal aan dhegeysano qayb ka mid ah khudbaddii xasan garguurte ee uu ka jeediyey biyo xireenka etoobiya Water and natural resources are not confined by borders. They flow across them, binding our destinies and future together. When we speak of development in this region, we must speak not in terms of competition, but in terms of cooperation. As Prime Minister Abiy Ahmed has indicated and promised in his inaugural speech today, biyaha iyo khayraadka dabiiciga ahi xuduud kuma eka ee xuduudaha ayay ka gudbaan waxayna isku xidhaan masiirkeena iyo mustaqbalkeena marka aynu ka hadlayno horumarka gobolka waa inaynan ka eegin dhinaca tartanka balse aynu ka eegnaa dhinaca iskaashiga sida uu ku caddeeyey ra-iisul wasaaraha abiy axmed khudbadiisii dahafurka ee maanta dhammaanteen waxaa inoo qoran himilada ah inaanan raadino barwaaqo iyo wada noolaansho nabadeed waxaan rajaynayaa in biyo xireenka korontada iyo tamarta laga dhelin doono halkan ay noqon doonaan bilow muujinaya iskaashiga walaalnimo iyo midka qaaradeed waxaan si buuxda u fahamsannahay in khayraadka biyuhu dal kasta baahi gaar ah u qabo qaar wuxuu ku xiran yahay jiritaankooda iyo badqabka biyahooda qaarna waxay u arkaan horumar dhaqaale iyo tamar aragtiyadani dhammaantood waa kuwo sax ah caqabadaheenna dhabta ahi waa inaan cidna u diidin baahida uu qabo balse waa inaan helno dheelitir ku dhisan cadaalad iyo is ixtiraam etoobiyana xaqay u leedahay inay baadigoobto farxadda iyo barwaaqada ay raadinayso
and mutual respect. And Ethiopia has the right to pursue that happiness and prosperity.
baraha bulshada waxaa qabsaday ee, muuqaalka ee, abiy axmed oo xasan gurguurta ay gacmaha ishayaan islamarkaasna lagu dhex wareejinayo ee, qeybaha kala duwan ee mashiinada iyo dabdhaliyaasha korontada ee biyo xireenka mararka qaar waxaa la arkayay xasan oo ee, isdabcinaya oo la moodo inuu fooraarsanayo isagoo taas ku muujinaya sida uula maqsuuday qalabka goobta yilay uma tasarufaynin amba uma dhaqmaynin sida nin madaxweyne dalka ah ee wuxuuna u ekaanin abi axmed oo meesha ku sharaxanayay xasan gurgurte khaladaadka siyaasadeed ee waaweyn oo ku dhaca waxaa ka mid ah in masar iyo eritrea uu dhabarka ka jibiyey Ee, waxaa durbadiiba la sheegay in xaalad hubanti la-aan ah ay ka dhaxaloosan tahay ee cilaaqaadka u dhexeeya kooxda ridada iyo dowladda masar Een, kumanaan ka tirsan ciidamada ee, masaarida ayaa lagu wadaa in ay yimaadaan soomaaliya Een, xasan gurgurta wuxuu ku dhici waayey in ciidamada masaarida uu dejiyo ee, gobollo dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya Ee, waxaan la filaya in ciidamadaas ay degaan garoonka diyaaradaha muqdisho gaar ahaan agagaarka xalane ama qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar abiy axmed in eh, xasan garguurta halkaas uu geeyo oo uu kusoo xafladeeyo een, una tuso khusuumtiisa een, loolanka kula jiro ee dhanka biyaha ee masar iyo suudaan ayaa waxay ka dhigan tahay in een, damaciisa ee, biyaha ee mandiqada ee geeska africa uu sare u qaaday oo uu doonayo inuu xa- xaqiijiyo een, ahdaaftii iyo riyadii mililikh Ee, in warbaahinta laga daawado xasan garguurte iyo abi axmed oo wada dhoola cadaynaya ee, kuna sugan biyo xireenka weyn oo ka mid ah een, himilooyinka ay tiigsanaysa dowladda xabashada etoobiya ayaa ka dhigan in etoobiya ay u fududahay in kooxda ridada ay ka qaadato maranbiyeed muhiim ah oo ka mid ah biyaha dalka soomaaliya Een, waxaan la saadaalinayaa in bilaha soo socda een, etoobiya lagu wareejin doono qeybo ka mid ah biyaha soomaaliya oo la fulin doono is afgaradkii hore uga dhacay ee, magaalada ankara ee wadanka turkiga kaas oo dowladda xabashida etoobiya lagu siiyey ee, biyaha dalka soomaaliya Ee, loolanada juqraafiga siyaasadeed ee ka jira geeska qaaradda africa waxayna masar iyo suudaan ay u arkaan nin aan rabaayo noqon karin marka loo eego mawaaqiftiisa isbedbedelaysa iyo siyaasadiisa aan salka fadhiya lahayn Een, waxaa la yidhaahdaa adduunka wax walba waa laysku hadiyadeeyaa waana layssiiyaa laakiin siyaasadda layskuma hadiyadeeyo xasan gurgurta si fudud ayuu ahdaaf siyaasi ah iyo mid istaraatiiji ah wuxuu ugu xaqiijiyey abi axmed abi axmedna ma ahan eh, nin lagu kalsoonaan karo waa nin haadhaad qaba oo aada u fudfudud marka loo eego mawaaqiftiisa siyaasadeed iyo een, sida wadankiisa uu ugu soo jiiday jixiimada dagaalka sanadii labada kun sideed iyo tobankii marka uu xilka qabtay wuxuu heshiis aan laga baaraandegin la galay asiyaas afawarki een, xuduudda ayuu furay cilaaqaadkii labada dal ayuu soo celiyey laakiin sanadii labada kun iyo labaatankii haddana een, eritrea ayuu kus- usoo kaxaystay qeyb ka mid a dalkiisa oo gobolka tigreega ayuu ku duulay waan la ogaa wixii ka dhacay halkaas oo waxaa ku dhintay dad ku dhow nus milyan qof markii eh, dagaalkii tigreega uu soo idlaaday haddana wuxuu ku bilaaba dagaal een, qowmiyadda amxaarada maleeshiyaadka jabhadda fano oo markii hore dagaalkii tigreega qeyb ka ahaa ayuu ku biyo keenay dagaal ayaana hadda dhexmaraya oo dhowr sano qaatay in ka badan toddobaatan kun oo ruux oo laba dhinacna ay ku dhinteen gobolka oromada dagaal kaas la mid ah ayaa ka socda hadda wuxuu u bira tumanayaa in uu ku duulo wadanka eritrea uu qabsado dekadda ee magaalada casab waxaa la isweydiinayaa nin sidaas dadkii ugu dhowaa ee xataa iska celin karay een, dhabarka uga jibiyey ma u daahayaa kooxda ridada oo la ogyahay inay tahay mid aada u taag daran oo ku tiirsan ciidamada xabashida etoobiya Een, bashiir arrinta xusidda mudan waxay tahay in ciidamada xi- xabashida etoobiya ay yihiin ciidamada shisheeyaha saliimiinta ugu badan ee dalka soomaaliya ku sugan waxay gacanta ku hayaan inta badan magaalooyinka gobolada baay bakool iyo gedo iyo qeybo ka mid a gobolka hiiraan Een, xasan gurgurta kuma dhaco in marnaba eh, dowladda xabashida etoobiya amarkeeda uu diido Eh, waxaana sidoo kale eh, la saadaalinayaa in loolanada juqraafiga siyaasadeed ee ka jira geeska qaaradda africa ninka ugu horeeya ee ku guban doona uu noqon doono xasan gurgurte oo mawaaqiftiisa siyaasiga ay tahay mid isbedbedel badan nifaaq uu ka muuqdo oo aan lahayn meel loogu soo hagaago ninkan wuxuu ku dhex lumay raaligelinta adis ababa iyo alqaahira hadda saduna hadda ayuu tagay oo kasoo khudbeeyey waxaa laga yaabaa in maalmo kadib amba isbuuco kadib aan aragno isagoo qaahiro joogo oo isku dayaya inuu raaligeliyo cabdilfataax asiisi hogaamiyaha dowladda ridada ee wadanka masar ka jira iyadoo dhammaan hogaamiyaashii kooxda ridada soomaaliya ay dabadhalifyo u ahaayeen dowladda xabashida etoobiya adis ababana ay ahayd qibladooda siyaasadeed haddana waa la kala darnaa xasan gargurta waa midka ugu xun etoobiya siiyey badda iyo bariga soomaaliya muddo xiladkiisii hore labada kun iyo shan iyo tobankii wuxuu booqday magaalada jigjiga ee caasimadda dhulka soomaali galbeed isagoo sharci ka dhigay ixtilaalka etoobiya soomaali galbeed
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markan iyo howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada ayaa galabta ka dhacay duuleedka magaalada muqdisho qodobkaasi sidoo kale ciidamadii uganda uga dhaawacmay dagaaladii beriire oo loo qaaday dalka kenya xood ku dhegaysanaysaan xubintan hadalaynta warbaahintii guud marka midhagaa islaamiga ah alaab waxaa halkan kasoo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay galabta ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkan gaarka ah ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray shiine oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada kaasi oo dhibaato ku hayay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan duuleedka magaalada muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamadii ugandha kaga dhaawacmay dagaaladii beriire oo loo qaaday dalka kenya waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee askar ka tirsan ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka oo dhowaan ku dhaawacmay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kuwaas oo loo qaaday dalka kenya maadaama ay kasii dartay xaaladooda caafimaad askartan ayaa si gaar ah ugu dhaawacmay iskahorimaadio xoogan oo bishii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidanka uganda ergeyga gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa booqday ciidamada dhaawacmay oo lagu dabiibayo cisbitaallo ku yaal magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya askartan oo wejiyadooda laga dheehan karo culayska dhaawacyada ay qabaan ayaa ka deyriyey xaaladooda caafimaad kuwaasoo quus ka muujiyey kasii mid ahaanshiyahooda dagaalka ka socda dalka soomaaliya ee ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda uganda ayaa horey u qiratay khasaaraha nafeed ee kasoo gaaray dagaaladii ay dhowaan ka gashay gobolka shabeellada hoose warbixin ka soo baxday xukuumadda kambaala ayaana lagu sheegay in ku dhowaad labaatan askari lagu dilay dagaaladaasi inkasta oo tirakoobyo la sameeyey lagu ogaaday in wax ka badan laba boqol oo askari ay dhimasho iyo dhaawac kaga noqdeen dagaaladaas halka toddoba-iyo toban gaari oo nooca dagaalka ahna lagu gubay howlgalkii ugu khasaaraha badnaa ee ciidanka ugandha ku gaaray shabeellada hoose ayaa ahaa camaliyaadkii nafuurnimada ahaa ee tobankii bishii safar lagula beegsaday duleedka deegaanka beriire halkaasoo looga dilay in ka badan afartan iyo toddoba askari islamarkaana looga dhaawacay soddon iyo kow kale waxaa sidoo kale camaliyaadkaasi looga gubay sagaal gaadiid ciidan ah oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada lagu daabulo waxaana gaadiidka gubtay ku jiray laba taangi oo ka mid ahaa hubkii ay ciidanka ugandha ku duqeynayeen deegaanka beriire ayna ku burburiyeen inta badan guryihii dadka shacabka goobihii ganacsiga waxbarashada iyo cibaadada ee deegaankaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta radio alfurqaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa isku soo bax lagu diidan yahay doorashooyinka gurguurte oo ka dhacay caabuud waaq degmada caabuud waaq ee dhacda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay isku soo bax ay dhigeen dadweyne fara badan oo ay ku jiraan ciidan hubaysan kuwaas oo diidan doorashooyinka uu wato murtad xasan sheekh dibadbaxayaasha ayaa socod ku maray qaybo ka mid ah degmada waxaana dhinac socday oo qayb ka ah maleeshiyaad hubaysan oo ku qalabaysnaa hub iyo gaadiid dagaal kuwaas oo diidan nidaamka doorasho ee madaxa kooxda riddada murtad gurguurte iyo murtad qoorqoor waxay si cad u sheegeen inaysan ogolayn nidaamka doorasho ee ay wataan madaxda kooxda riddada iyo kan maamul goboleedka riddada galmudug ee ah doorashada qof iyo codka qaar ka mid ah maleeshiyada hubaysan ee dibadbaxa qaybta ka ahaa oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inaysan sanduuqyada doorasho ee xasan gurguurte halkaasi geeyey aysan shaqayn doonin haddii halkaasi laga qaadi waayana ay tallaabo qaadi doonaan murtad gurguurte iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ashahadala dirirka ah ee isla qaatay nidaamkan doorasho ee muranka badan uu ka taagan yahay ayaa wajahaya cadaadisyo gudaha iyo dibadda ah haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calaamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ugu yaraan toban qof oo ku dhintay rabab mahigaan ah oo ka da-ay induneisiya rabab mahigaan ah oo sababay daadad xoogan ayaa ka da-ay jasiiradda fasahaadka badan ee baali ee dalka induneisiya waxaana ku dhintay ugu yaraan lix qof sida ay arbacadan maanta xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda rababkan oo ahaa kuwo aada u culus oo si isdabajoog ah u da-ayay intii u dhexaysay fiidnimadii talaadada iyo subaxnimadii arbacada ee saaka ayaa dumiyey laba dhisme oo ku yaal caasimadda bali waxaana ku dhintay afar qof sida uu sheegay madaxa hay-adda baadigoobka ee jasiiradda baali qulqulka daadadka oo weli socda ayaa sidoo kale waxaa ku nafwaayey laba qof oo kale halka siddeetan iyo shan ruux oo kalena loo daadgureeyey deegaanka jambarana sida ay maanta shaacisay hay-adda la tacaalidda musiibooyinka ee dalka induneisiya gelitaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee jasiiradda ayaa la xadiday maadaama oo keliya gawaarida xamuulka ah ay isticmaali kareen waddooyinka sida uu wakaaladda wararka ee royters u sheegay madaxa hay-adda baadigoobka ee jasiiradda bali muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya daadad qulqulaya waddooyin waaweyn kuwaasoo sabab u noqday in isku socodka gaadiidka uu gebi ahaanba joogsado waxaanay sidoo kale rababkani ay ka da-een gobolka eastanusa tegara halkaasoo ay ku dhinteen afar qof sida ay sheegtay hay-adda la tacaalidda musiibooyinka xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee baay xaflad lagu caleemisaarayay malaaq cusub oo ay dooratay beesha jaroon oo degta wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka dhacday deegaan hoosaga magaalada baydhabo waxaana xafladaasi ka qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan tabintan ayaana xafladda idinkaga soo diyaarinay bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan maanta ku sugan nahay deegaan lagu magacaabo kormari deegaankan waxa uu hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkan waxaa hadda ka soconaysa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ku aadanaa caleemasaarka malaaq cusub oo ay yeelatay beesha jaroon ee degta wilaayada islaamiga ah ee baay muddo toddoba maalin waxaa halkan ka soconayey dowro sharci ah oo kulan uu barbar socday oo u dhexeeyey hogaanka dhaqanka beesha jaroon oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay kaasoo ugu dambeyn ay ku doorteen malaaq xasan macalin maxamed malaaqa beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee baay kadib markii uu shahiiday malaaqii hore ee beesha malaaq aadan maxamed axmed malaaq qadiid xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin isaga kala timid wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool iyo marti sharaf sidoo kale labadaasi wilaayo ka yimid insha allahu tacaala daqiiqadaha soo socda ayaa si toos ah ay u bilaabanaysaa xafladdan caleemasaarka malaaqa cusub idaacadda andalus ayaa goobjooga xafladda hadda waxaa soconaya qeybihii martiqaadka ah ee hogaanka dhaqanka beesha jaroon ee maanta xafladdan ku dhegeysta deegaanka kormari ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaan tabin gaara ku sameyn doonaa insha allahu tacaala xafladda caleemasaarka ay halkan ka dhaceysa iyo marti sharafta kasoo qayb gasho aan wareyse gaara la yeelan doono idaacadda islaamiga andalusna waxay dhegeystayaasheeda mar walba usoo gudbinaysaa xafladaha noocan ee kale ee ka dhaca dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay markan dhegeystayaal waxaa si toos ah u bilowday xafladdii caleemasaarka malaaq xasan macalin maxamed malaaqa beesha ajron ee wilaayada islaamiga ah ee baay deegaanka kurmari oo ah nawaaxiga xagarka oo ka tirsan magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay marti sharaf kala duwan ayaa kasoo qayb gashay sida aan hore idinkugu sheegnay waxaa ka mid ah sheekhana sheekh maxamuud iidaale oo kamid a culamada wilaayaadka islaamiga ah sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islamiga andalus waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowey
sheekhana bal ka waran maanta xafladdan caleemasaarka aad kasoo qayb gashay iyo inta badan horta doorashada hogaankan ama malaaqyada inta badan doortaan qabeelada dega wilaayada baay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin allahuma salli calaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalim runtii doorashadan deegaankan hadda ka dhiyahayto jaroon in socoto xaflad oo meel erakore heer sare asaadan muuqato insha allahu tacaala may wale wal mukaraad eh maqumuuqodaan diinka ilaahay may aragahayna inii aragtay oo ummadda diinka fahintiin aragahayn malaag hadda la doordahay maadaama malaagii hore shahiidi oo idowka galanti oo ka bahay reer jaroon haddana malaagan ay dooradahayaan runtii horta farax muuqadeed zaa'ida dadka ku muuqda runtii xafladan mayn aragahay xaflad oo heer sare ah laha agaasimi dadkana ku muuqdo ilahay kitaabshi inay fahmeen ma waalay maka dareemasahe dhadhagaag male buuq male aye saar male wali saar la rijari male ramadaanka hore maadaama shahiidi hadda beeshii kan qobseen horta ciidanka mahadsanyin ilaahay ka mahadsan suma ka bacdi oo ka mahadsan maadaama furuntiis banaanati oo furuntiis hadii laan laka buuy malagana ma aan rajaynaa insha allahu tacaala kii kitaabka ilahay ummadda ka gaamiin lahay jihaadka geliin lahay sunna rasuul sal alla alay baran lahay gaaladan ahaada lahay ashidaa calku faar ahaad faykaasa eedan rajayna insha allahu tacaala sheekhana kelmad xamaasad badanaa meesha ka jeedisay bal ka waran maanta kelimadan iyo muhiimadda aad ka damacsaneed ndiyo kelimadan haddaba wali gaabi kastay rugateelka shaago ana se lamadagi iyo magi dadkul sheega kormihi laakiin mar alla markii waqti iyo dheeraad aragtay xamaasaday markaasa kaas kelimadan maylan dan lahay insha allahu tacaala ilaahay ini isu guulnoosiyo gaaladaas oo maraykanka leh amerikaanka leh maraykan leewaha yahuudda iyo kenyaati iyo jabuuti iyo gaalaska dardar dhammaantimiroo inay kelimadan ay deerto muslimiinta dhammaantion ay kahaan fadhow kahaanoo gaala la jihaado saqiir iyo kabiir gaala nacitaan ilaahay galbadan oo geliyo aan la jihaad dantay taas kelimadan jihaadka ilaah laka taag yeero rasuulkan gargaar sal allahu alayhi wasalaam dandan lahay taasu ugu dambeyn malaaqa cusub ee beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ee baay maxaa talooyin iyo dardaan u jeedinaysa iyo guud ahaan ee dadka muslimiinta bismillaahi awalan dadka muslimiinta horta ma aan jeediyahay ilaahay hortana buraariji ummadda ilaahay hal mar mise buraarigaasu mayba rasuul sal alla roogo iyo ummadda gaaran mujaahidiin hayn gaaran kitaab korkorsaneen kitaabka ilaahay gaansame malaag garabshay surmo diinka ilaahay barada diinka ilaahay gargaara malaagana wali humaanka aragtaan ku toosii wanaagiisu ka aragtaan garabshay surmo وخاصة رير جرو ميسين لها ميل اسم ميل اللي فروقتن باي بكولا دغاسن انتاس يوم ميسين قوت سدان غالدا ان اسن دينكو مرتان برخ غاتان غالدا لي جهادن مسلمين غرغرتان سين دردارمي ان شاء الله تعالى aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh maxamuud iidaale ayuu kaasi ahaa oo maanta ka soo qayb galay xafladda caleemasaarka malaaq xasan macalin maxamed malaaqa beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ee baay sheekhana assalaamu calaykum warxmatullahi barakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa si habsamila u socota xafladda caleemasaarka malaaq xasan macalin maxamed malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa la akhrinayaa bayaan ay si wadajir u soo saareen hogaanka dhaqanka beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee baay bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah wa usallii wa usallimu cala almabcuuhi raxmatan lilcaalamiin nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd qaala allahu tacaala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ujeedo kulan dowro iyo wadatashi dhex maray waxgaradka beesha jaroon ee degta wilaayada islaamiga ee baay kulankaas oo ku qabsoomay degmada baydhabo gaar ahaan deegaanka kormari maanta oo ay taariikhdu tahay kowda bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri waafaqsan labaatan iyo afar bisha sideedaad laba kun labaatan iyo shan miilaadi kadib kulan iyo dowro diini ah oo socday muddo toddoba maalmood ah laguna gorfaynayay qodobo muhiim ah oo looga tashanayay aayaha beesha jaroon ee degta wilaayada islaamiga ee baay kaasoo si guul ah kusoo dhammaaday kulankaas wuxuu ku saabsanaa in ay doorato malaaq cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu shahiiday malaaqii hore ee beesha wilaayada islaamiga ee baay malaaq aadan maxamed axmed malaaqadii taqabala allaahu shahaadatah wa askanahu fasiixa jannaati intaa kadib beeshu waxay soo dooratay malaaq cusub oo lagu magacaabo malaaq xasan macalin maxamed aadan oo ku hogaamin doona shareecada islaamka allahu akbar doorashadaas kadib beesha jaroon waxay soo saartay bayaankan soo socda qodobka koowaad beesha jaroon waxay si buuxda isugu raacday in ay xoojiso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa in ay jihaadka ku difaaci doonto naf iyo maal allahu akbar qodobka labaad beeshu waxay baraa-a taama ka qaadatay gaalada iyo gaalo raacyada allahu akbar qodobka saddexaad beesha jaroon waxay baaq towbadkeena u diraysaa guud ahaan murtadiinta la dagaalamaysa diinta islaamka gaar ahaan kuwa ka dhashay beesha qodobka afaraad beeshu waxay isugu baaqaysaa in ay buuxiso mucaskaraadka jihaadka ka socda bariga afrika qodobka shanaad hogaanka dhaqanka beesha jaroon wuxuu isku raacay in la ilaaliyo deris wanaagga qodobka lixaad waxgaradka beesha wuxuu bogaadinayaa guulihii waaweynaa ee uu gaaray jihaadka bariga afrika gaar ahaan gobollada dhexe ee soomaaliya qodobka toddobaad beesha jaroon waxay kasoo horjeedaa in la bixiyo taako ka mid ah dhulalka muslimiinta qodobka sideedaad oo ah kan ugu dambeeya ugu dambeyn haddaanu nahay culimada iyo odayaasha beesha jaroon waxaan xanuunka la qeybsanaynaa walaalaheenna muslimiinta ee lagu hasuuqayo dhulka falastiin gaar ahaan magaalada gaza rabbanaa kfir lanaa dunuubanaa waisraafana fii amrina wathabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin rabbanaa aatinaa fi اddunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waa hagaag markan waxaan eegi doonaa nabadoonnada iyo waxgaradka beesha jaroon ee maanta caleema saaranaysa malaaq xasan macalin maxamed assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adoo magacaa ku bilaawa soo dhowow xasan isaaq cabdiraxmaan amagagayleere may baa ku mid ahaa odayaalka reer jiroon iyo ku mid ahaa alxamdulilah ilaahay baa mahad usku leh may dooranahan lanka la erow malaaq xasan macalin xasan lilanka layirahdo amana ayaa la erow doorane iskaracasagna jiroon guud dhon iskarasanta ini lankaas doorana malaagi kaana marki shahiidi kabacda labadi maybo labaatan iyo afar bili saqaalad markinoo shahidi ilaa dhaxdan abaabul iyo naytoy mayba qaaban gaabi ka jarni ilaahay walina waagaf jehin lanki malaagi haatow iyo insha allahu ini kusii macnaha xelgenka iyo gaalada dhibowshe ku ziyaadsan ini insha allahu lan ini nagada dooniya ilaahay ku rajeeyaan lansaase wa doorani deriskan an roon muslimiintana mayboa an fayle ununan in roon muslimiinta mayboa jirankan an roon saasa insha allahu an doorin waan iskaracasagna malaag buuxa fayliyanin ay jazaakum allahu khayran saasu maanta ka waran farxaddiina maadaama xaafilad caleemasaarka ka dhaceysa deegaankiina kormari haddana intaanoo marti sharaf ee ka soo qayb gashay maasha allah farxaddan wallaha kooba kor geeka madleh wal farxaddan geeka wallaha kooba kor qiyaasa mawmaca eedi eeda farxaddan boqolkiiba boqol yawa ang marahayte farxad adduunka hodada ka marti tan haataw leyle aragu korag moishamaaye wal tan haataw amaling araga korna islana insha allah ma eed iyeedan inaska raacsinye si wanaagsan inaska si buuxdan inaska raacsinye waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa si toosa u soconaysa xafladda caleemasaarka malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee bahay malaaq xasan macalin maxamed markan waxaan doorkooda siin doonaa qaar ka mid ah salaadintii ka soo qaybgalay xafladda caleemasaarka ah markan waxaa la joogaa suldaan nuurow maadey maxamed suldaanka beesha laysaan ee wilaayada islaamiga ah ee bahay suldaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah awalan ilaahay baan mahadnagaana ilaahageena siiyey nicmooyinkii oo farax badan oo nicam wey nicmatulislaam iyo wanicmatuliimaan iyo nicmatuljihaad taas kadib ilaahagii hana waafajiye doorashadaan oo on tartamaana ilaahay kitaabkiina on tartamaana doorashadaan oo malaaga beela reer jiroon oo laga dooradahay oo xafladan caleemasaarka ka dhehayt ilaahagii hana waafajiyaan kamahadnagaan shakhsiyadaada maxay kaaga dhiganta maanta kasoo qaybgalka xafladan qiimaha badan ee malaaq xasan lagu caleemasaarayo maybaninka dhigantaa caleemasaarka malaaga malaaq xasan oo laga dooradahay maybaninka dhigantaa waa maalin oo maalin farxaad la eed eed farxad yaan ka muuqato dadka shacabka bulshada iyo walay meel ku muuqdo farxad eed bilaariya shacabkan ka aragahayn ununa saasoo kale eed eedan ka faraxsana maxaa tale iyo tusaale u jeedinaysaan malaaqa cusub
malaaga cusub mayba tale tusaale mayba aan jeediyaan horta in isu iska xiro oo matayo oo bulshada iyo mujaahidiinta ama muslimiinta walaayaadka in isu iskiir horta taasan taasan jeediyaan anta kale mayba aan sheeganay malaagaas in isu ka hogaamiyey oo mata ilaahay kitaabshii iyo sunnada nabi maxamed in iska hogaamiyo oo is dardaarankaana mayba kumid noqda doona in is ilaahay kitaabshii barashadiis horta in iskuran qaado oo mado bulshada in is kitaabka qur-aanka barashadiyo in is kuran si qaado intaasa ka barariyaan aad buu umahadsan yahay suldaan nuurow maadada maxamed ayuu kaasi ahaa oo ka soo qaybgalay xafladda caleemasaarka waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee waxaan isla soo gaarnay xafladda caleemasaarka ee ka dhacaysa deegaanka kormari markan waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa sayidina almusdafaa malaagi isin hadoorteen oo ah wakiilka wilaayada islaamiga bay anku e naqiibka guud beele reer jirhong meel kastoo yeeda roogdu suldaan muxyidiin cabdiraxmaan aadan iina wakiilanku e isan doorateen wilaayadan baay an doorateen siinla gaandi maysan laana markan hortaan anta jiiden yaa isin hagaade ununa siinla gaanay berkakiin hortaan ankuta jiiden insha allahu tacaala may kooballan qaadane wal alla wali dhinikaan ha koomaro oo aad hambaahata ina una kiinla qaadan samanada inka dambooyi oo weliba sanawaad ka sama suugaanta ii mahansadii li igordii sanaaduuqdiya ma furn hoogaa dhini ina isku sarbeebi an ana salafay sadarba an anku hayna ma ah an ana saluugsanaa sanka yaagalha oo daarina ma ah yaa safiinada iyo qaasimiga sidaajul wahaajka sunan ii saxiixeen sarfi i naxwi bardaaye saasa ina isku sarbeebi maadaama geeka sokoonta iniskoytay suldaana la dooradahay in ana sadara ku qaado sunno mu-akada maahe horta ma haddii ilaahay in sugnaati tan kale jiroon ya war ku ere jiroon horta aan hormali jirangne aan oo jirmaad ahale jidaalka mari jare laakiin juquraafi ahaan jiheynka oo shal jarto in jadwalaysanta jalbeebtira haweenta aan oo jilibkoo jar ana hadheegi ata jirin lahaa wili jeesaoti ina jeebka iyo kajarta taasoo ee jiroon reer jidwiinu ya jiroon reer jidwiinu way kare jidwiinadaas la kiishaaya kiijanaada laakiinkawala marka jiroonta roobaki jiroon yo are magaaga jiroon ma ee jil roongal are meeli jeesko gaaban ku deginyi hoolaa jibin taa dheedi ahan marki jabagdi osa weertu dadka kijah wareeraya jilroonta saasa ka bati geekii jihaadba injarne qabaa'ilada isjijiideenoo jiiranka liisdhabaay iibaa jiroon meeli jilibka dhegdaliinku jeedin madi salaadii lahaska jirmaado weel jikraar e liiska jimaay jilibka meeli dhigdoo rasaasta jalowshee markii weero jilibka dhuuka kahay tareeliku jeesidaama ibid iyo mal jeedine lari hata hoobaka taa jalaalkii rabbiga i sunnada bar lahanjeeladi lahanjeesidi yaa dhammaantayba mujaahidiinta kabtay jihaadka ka jartee lari weliba jugto ulus iyo jiido hore maahina jeerama gordaaso lari ya ilaahay jaliilu janana umay jida an weelay lankii jihaado jidki sheegaada jidkaasa jeeye ilaahay jaliila jahiimi umay jida an weelay lankii jihaado jidki sheegaada isu jeeye nimankan jaa'iriinka ee walla araw jaatar ha qorday jandar walla arawun ha ka dari rag jirin leh alxamdulilah jiiro isla galoyaa galeeyey jirsho nisbana kolay jiroon haanas jadwalka manka jaro jidyawiinaguusiilig aryaki jidhaada allaagaweele jihaadka ma is jiroon ma iska ogna markan jiifka usub isin shaan dhateen jiifka isin hadoorateen jiifkii shahidi boosta ilahkabedelay jiifka isin hadoorateen alxamdulilah ini isin jiri duugdan yaa lasinku fade dhowaan hanka jason jiifkana may lahaa kolba jallawmira ma iidi jiroon baataa inti ada jiifa naqato jinkaan la- lajaan qaado waydo ka hortaba jaroon leeyahay aylika arre jinkaa guertoy ya jihaadkana joogtayaan insha allahu tacaala intii johannesburg lagu kor qaadayo jeniifa una gujeena jihaadka malaa ku joogtadayo walba jinyar jiitiriga iyo jinadilka ha qaadoy jamacadda islaamka shabaabka in kaalmayneen salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa si habsamina u soconaysa xafladda caleemasaarka malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan muxidiin cabdiraxmaan aadam suldaanka guud ee beesha jaroon ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bokool dhammaan may ballana ha dhawaada si lasin sheegayo walaal iidin maxamed axmed lanla iraaw malaag iidin la iraaw malaagadii lankasa jaray lan khayr badan haay kitaabkan ilaahayna in gargaaray cibaada badanaay sabr badanaay asamca wadaacana waajib ka- waajibshay gududaay ammaanadana eedanka fay lahay yaa wado kastoo la kabaha ol qof muslima ka jara kabaha milo ka sharaf badan oo kabahay sha- shahiidi raxmatullaahi caleyh ilaahay ma agtiisan ku rajaayana sidan ammaanana ilaahay agtiis inilanka jeelado jannaatulfirdowsa ilaahay deji unuma saasaan malayan ma ilaahay weydiiyaane ilaahay asmaa lxusnaa wasifaati lculaa walayusulnin kutaabi walbarakad le diinka ilahay in gargaaraw in ilahay ninka wel dhammaanteen sabar jamiila noosay walaalkeen ahay dhammaanteen saasa ka shashiidi kitaabka ilaahay an hadiya in shaydi min malaagada han birday lahan kutabi malaagi roogan hooba lahan kutabi miilka lahan kutabi mise eh, baydhabo lahan kuta- lahan kutabi yala kumaamulaay gobolka malan kutabna haan u roogan malaaga laka aragaay wala usi meelo roogo lanka kooy kitaabka ilaahay in gargaara yeeda lanka bay madin haddii kitaabka ilaahay aaman u hejeelan dili dhammaanteen walaalkeen saas maa ikhwaani dhammaanteen madin sabar jamiila ilaahay noo wada siiyo usuun ilaahay shuhadiisku aqbala walaalka una dooranay hata inta rooga baay eh isin doorateen maynaka doorateen baay baay hoob le rabed kulley ballaaranta degmooyin fara badan ale yaraayin dhammaan waliba kitaabka ilaahay xukunkooya ini lankan oday inka weela lanka weelo day beel an doorati ilaahay may weydaana isuun ilaahay la qaada maalintii la doortaay ma ogolahay may ballanaa walaalkan kan ee kulley kitaabkan ilaahay hoob laka dhagamo hanunga fududi ma indardaarimey wa khaasatan kitaabkan kan eh barashadiisii ka dhagamowshay hoob ada qaadata ummato kalena ka dhagamaas walaalkeeta anina garabka ka surin hoob ilaahay ana noola walaba imaanee madoorkau qaadee madoon ku dhimadaas hoob ana noolaa waana hilkahaayo garabkaa ka aha kiinka kaalmay wali anakoo ka maray jazaaka allahu khayran haka dhawaaw may kala lanaa walaalaha aan laha guud ahaa intaas madina kubaha walaalyalow gaaladii walaalkan minshe inka seetay miil badan amad badan gali waddo badan gali minka sagaal saaseedi minmu roogna jihaada ka jari madaasa koy lisaaseedi sagaal sana shahidi mana meelaan minka roogay minka lay baryaay mahayn wadana mar labdaasu jiraan in badan ay shahiideen kow man hayn laakiin waqtiya ka kooy ilaahay doorde waa taakhidaa minkum shadaasa ilahay inay jihadku alin jiidoy ku mid at may ballanaa soomaalida ama muslimiinta inin qabiil meel badan noo seedi nabageenna ku tabay ku halku tabaya eri wal urawka sheegi humaanka sheegi adii abooga io fakhriga hooblak sheego naftee miibkalalka sheegi may ninku khayr badanaa gaaladan geedka dalka roogdo deegaamada haka dhoo deriskan dhibahayta diinkan dullaaysadahaytaan ini isku dubanano gaaladan ka duulnanga ilaahay kitaabshayn in gargaarnaa geedka diinkan dhikahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walsan kase muslimiinta tin ogdin lamba weerar shay qaadada jari lankastana saasa ka baha jari qabiil madilan duuraaw wala erhaaseen afgorsho lahayneen may la erhaayay waranka qaadoy madii weerto wal noolay bani yal erhaay yaa waranka qaadoy madii weerto wal noolay bani walka duulu jari saas ma hayne bedelaan una geek mareerenaa waranka qaadoy madii weerto gaal noolay bani yaa waranka qaadoy madii weerto gaal noolay bani yaa allahu akbar ay fakanay gaalnool ha waranka qaadoy hoobo neer inshaleerteena gaalnool ay koo banay un islaam dulunglan kanagana markan sohonga antalah kudiri manta sohontaal islaamka sohomlah walaha digeeka falastiin walaalena kaas uga hay walay seesi waa biko gaalki ha dhikeen waa hagaag dhegeystayaal gebagabadii ayaan isla soo gaarin markan waxaa la gaaray qaybtii wareejinta waxaa la soo dhoweeyey naqiib sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacaruislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah isagoo agabkii loogu talagalay malaaqa beesha jaron ee wilaayada islaamiga ee baay ku wareejinaya bismillah oo malaag ha dhawaaw walaagii beena reer jiroonkiinka tala gali haddii eeya kii wareejiyey ana oo eh naqiibka guud ee nuqabada wilaayaadka islaamiga markaan ka horreyto may kii wareejiyey kitaabka ilaahay munazalka eh min fawqi sabca samaawaati likusheeni liinka tala gali ini umutanna ka hangaami kitaabkaasaa kii wareejiyee ini aad umutan ka hangaamid ana koowka ahaa adan ii hangaamid oo qablo
bismillaahi kitaabkan qur-aankan indi wareejiyo murdani wareejidi inana siin kukumo anayna qaadadi isin qaata diyaarmin ihidina
marka lamaad maykii wareejiyey kitaab magaaciil araw arbacuuna xadiidan fii dami tacasubi alqabaliy in la xaydaariyo qabaliyada walaala araw iyo in lan tacasubu ku dheradowshe kitaabkaasaa kii wareejiye ini ada qabyaalada kala dagaalanto oo qabiilkana macnaha ka dhawayto kitaabka arbaciino xadiid yal i wareejay qaadi may la socda kitaabka raayadii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam lama raayadood iyo haayeen too sawdaa too midow iyo too cad raayadoodii yakii wareejiye raayatu tawxiid laa ilaaha ila allaahu ini madag iyo dhulka ada kundiidu aran galna adoo koran haytalay adigeeda aakhiro inshal tabtaan
raayadan liidhiibii tawxiidka laa ilaaha ila allahu ku qoraan anagaaday ilagaateena inana siinka hogaami diyaarmay lihiidina
allahu akbar maasha allah raayada iyo kitaabka bacdawa layin raayadan dadaa ininka teeganaata adduunka indiidan calan saddex shan gees le yalla hasaardi dugaa ka safaranta ama xoolo ka sawaranyiin dadna may waa ha sawardeena bilaayo kale kaasa adduunka lan ogol yallare raayadaas may laka dafacay silaax sayfa laha ka dafacay dad saxaabi kumid awayo oo haayan gacantood ligooy tankala ka qobadeen ligooy jilboo ka qobadeen laka kor dil raayadaas markan may laka dafacay kitaab iyo kitaabka be gorigii laka dafaca fadiya kiin dhiibni ini adaka dafacdo goro eedan qurux badan jadiid ah oo macal booshki maasha allah booshki iyo gorigiina kii wareejini ada oo walaaga kitaabkana qabto raayadana noo haysato gorigii iyo booshkina una kasiini unuuna garabkiinka ana insha allahu tacaala ini adana hor gobato oo meeli adogu jaranin hor gobato ununa ka dabakana diyaar magiidiya
bismillaah beesha reer jaroom may gacanta ka haysada kitaabkii qur-aanka sunnadii arbacuuna xadiidan raayadii tawxiidkii qorigii adowka laka dhowr lahaay booshkii rasrasta ka jarti yalinii wareeji anina qaadi in gaalada ka dhoonya raalam ihiidina dhani xukumo anina siinga xukuma esiigna harataan raalle etiina raalle etiina allahu akbar allahu akbar maasha allah waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa kor loo qaaday malaaqa beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ee baay
miizano malaagiyaa erey maalyar male malaagiyaa erey mujaahidu malaagiyaa erey miizano malaagiyaa erey martaba winga leyi mawlaagaa rooge malaagiyaa erey duubanyi dowla jartuu dhiijey maagmiindeed ahaw diinkaan amuude malaagiyaa erey diinlinabu diinlinabu malaagiyaa erey diinlinabu dowla jartuu diin sheeka amuude dhiijey maagmiindeed ahaw maalamiintaan roonyi misheegdaan roonyi malaag jaruu
macalin ka waran bandhigan dhacay galabta iyo shucuurka shucuurkay eed iyo aan fayleya eed aan faraxsana aranta inta ka dhiidi farxad wiyaan ka dhiidi malaaga laka dooradi ummatana eed aan faraxsanta eed aan israacsanta way ka midaysanya farxadday boqolkiiba boqolge kama qiyaasi kor
ka waran bandhigyada dhacay iyo kelimaadka la jeediyey iyo gabayada la soo bandhigay maanta walali yaabo haayan shucari inaska koyti ma arneeda mayl eraay dadka dhon eediyaan dhegansidaay deegaanka shucuurtis iyo may waa dadki meelaha ku qiibale xafladaas dadka dhon liyaabeen ilaa dadka qaar eran madi may waaha dadka qaar ilaa eran deegaankun dadjay madi hayno nifaylahayti ilaa ku eran macnaha shucuurka madun deegaanka i dadka i bulshada inaskooy farxadda boqolkiiba boqol yal era koro macnaha walla qiyaas koro ma eh
Eh, waa hagaag markan dhinacii ka soo qaybgalaasha ayaan siin doonaa eh, martidii ka soo qaybgashay bal ka waran galabta shucuurtaada iyo waxa meesha ka dhacay anoo la iraawo magaaga idin idin daawud oo ka bilaabo mayla raay shucuurta tite wallaha kooba korome walan ka hadala koroba maleb hadal gababa iyo dhegan amal maha waa fa meelun rognamay waa deegaanka xagarku khaasatan mayla raay tuulada la raw kormari ya mayla raay ugaas beele jiroong ya ka gobsadaasi runtii mayla raay sidii iyo beelo raaweynta guutaan iyo han ku qiib galeen haddii iyo mayla raay en sagaal isiyeedkasi aniska kooyan dadka aniskooy shucuurtiyo iyona mayla raay ee sin aniska kooy mayba laka qiyaaso kore la ero kore muslimiintii aniska kooyti banki carafa farxadiyo iyo walaa macnaa dadka wejiyadiiyo ku muuqadi markii ada fiirida runtii eed iyo eed aan ka farxsan waan hadhowaayo ugaaska usub ilaahay mayla raay ee mas-uuliyadda maka eebayo lahaa guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelin noo suurtageliyey tebinta barnaamijkan gaarka ah iyo xafladda caleemasaarka ee maanta ka dhacda deegaanka kormari oo u dhow xagarka kana tirsan magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay halkan oo lagu caleema saarayey malaaq xasan macali maxamed malaaqa cusub beesha jaroon ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysay wilaayada islaamiga baay salaadiin culimo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu